إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كتاب أحكام الجهاد هذا مد كانوا كتاب أحكام الجهاد جهاد كأحكام تيسا كتاب كي كاد لا يوي كتاب الجهاد هذا مد كانوا كتاب أحكام الجهاد جهاد كأحكام تيسا كتاب كي كاد لا يوي jihaadka asaalatan waa fardulkifaa'i sida salaada janaasada oo kalea haddii muslimiinta qayb ka mid ah ay u istaagaan oo sanadiiba hal mar gaalada ku duula kuwa kale waa ka dhacayaa dembigu oo faradkaas waa dhacay ajarna ciddii jihaadka gashaa iska leh haddii laakiin laba waayo wax u taagan dhammaan qof kastoon cudurdaar lahaynaa ku dembaabaya asaalatan marka waa sidaas marmarna waa noqdaa fardulcayn saddex goola ka mid ah markaa imaamka muslimiintu uu yidhaahdo jihaadkaa loo soo baxo dadku abixi diida haddii istinfaarka imaamka uu sameeyo oo caamka dhammaan dadka bixi diidaa ku dembaaba dad gaara hadduu cayinana dadkaasuu fardulcaynku yahay hadduu dhammaan soo baxayana dhammaanuu fardulcaynku yahay markaas fardulcaynu noqdaa isagoo awal fardulkifaa'i ahaa haddaad inta baxdo safka istaagto oo muslim iyo gaal ku dagaalamayaana fardulcaynu kugu noqonaaho kama soo laaba kartid marka saddexaadna waa markii gaaladu meel muslim waddan muslim ay qabsadaan ama ku soo dhowaadaanoo wax masaafatulqasri ka yar ay u soo degaan ama waaba qabsadeen ama ma qabsana waa ku soo dhowaadeen oo khataray geliyeen marka saddexdaas goor fardulcaynu noqdaa dadka marka jihaadku ku waajibaa shuruuday leeyihiin qof walba maahan wa sharaa'idu wujuubiljihaadi jihaadka waajibidiisa shardiyaalkeedu sabcu khisaalin toddoba arrimood weeye qofka marka toddoba arrimood laga helo markaas ayuu yahay ahluljihaad oo jihaadku waajib ku yahay haddaan laga helin jihaadku waajib kuma ahan al-islaamu axaduhaa toddobada midkeed al-islaamu waa islaamnimada muslimka qofka aha la yidhaha jihaadku waa kugu waajiba jihaad gaalka lagama dalbado lama yidhaha jihaadaa kugu waajib maxaa yaele wixii lala jihaadayaaba asaga ah marka naftaada dil la dhihi maa laakiin taas macnaheeda maahan inuusan ku dembaabayn islaamnimadu shardulwujuub maahane waa shardu sixa hadduu jihaada kamaba ansaxayda gaalka sababtoo ah cibaada kama ansaxdo asaga lagana dalba maa oo jihaad la dhihi maa wixii lala jihaadayaaba asaga ah laakiin waa ku dembaabaho aakhiro waa loo cadaaba hadduu asagoo gaala dhinto jihaadkii uu ka tegey shardiga labaad wathaani shardiga labeeyaa albuluuqu waa qaangaarnimo qofku waa inuu qaangaar yahay saqiir jihaad waajib kuma ahan waalcaqlu wathaaliثu shardiga saddexeeya waa caqliga qof waalan jihaad kuma ahan waajib waalxoriyatu waaraabic shardiga afreeyaa alxoriyatu waa xornimee addoonka jihaadku waajib kuma ahan xataa sayidkiisu hadduu amro jihaad waajib kuma ahan waa isku mid addoommada midka qiniga iyo mubacadka mudabarka iyo mukaatabka dhammaan jihaad kuma waajibo alkhaamis wadukuuratu waa labnimo raggaa jihaadku ku waajibaa dumarka iyo labeebshaha oo mushkilka labadaas jihaad kuma waajibo qofka dumarkaa jihaad waajib kuma ahan gurigii joogaaba la yidhi waqarna fii buyuutikunna aayad qur-aana alla kula waajibiyey guryahooda inay joogaan jihaadna waa loo baxaa marka waajib kuma ahan ayaga waxaa shardiga mudaker inuu yahay qofku wasixatu caafimaadnimaa shardiya arrinta lixaad waa caafimaad alkhaamis waxay ahayd addukuura asaadisna waa asixatu caafimaad qof jiran oo aan soco karin amase hadduu socdana dhib ku socda haddii gaadiid la koraayo aan kori karin hadduu korona dhib ku koraaya jihaad waajib kuma ahan waajib kuma ahan jihaadku waxaa shardi ah wadaaqatu awoodid calqitaali dagaal uu awoodo marka waa shardigii toddobaad wasaabic adaaqatu waa awoodid calalqitaali dagaal uu awoodo qofaan awoodin jihaad kuma ahan sida qofka naafadaa qofkii waxa weeyaan gacantiiuu ka go-an yahay gacanuu ka go-an yahay ama luguu ka go-an yahay ama waa indhala yahay qofkaas ama waaba iska naafo asaga dhammu jihaad waajib kuma ahan waman usira qofkii lasoo qafaasho min alkufaari gaalada xaala uu ka mid yahay faclaa darbayni laba nuuc korkoodu ahaaday gaalada lasoo qabta ee maxaabiistaa laba nuucay u qaybsan yihiin darbu nuuc nuuc oo gaalada ka mid ah yakuunu wuxuu noqonaa raqiiqan addoon binafsi sabyi qafaalka naftiisuu ku noqonaa binafsi sabyi qafaalka naftiisa marka la qafaasho markiiba addoonuu noqonaa oo uma baahna imaamku inuu yidhaha addoommaan ka dhigay iyadoon qof dhihin muslimiintu gacanta ay ku dhigaanba waa addoommo waa addoommo wahum dadkaasu asibyaanu waa saqiirada wannisaa'u dumarka saqiirada gaalada iyo dumarka gaalada waxaa la mid ah labeebshaha iyo dadka waalan waxaa la mid ah alcabiidu addoommada addoommada gaaladaoo awal baan xor taahaynoo gaalaa lahaa kulligood marka lasoo qabto oo muslimiintu qabsadaanay waxay noqonayaan addoommo muslimiintu leeyihiin waa sibyaanta kufaarta iyo nisaa'ooda iyo almajaaniin dadka waalan alkhanaafi dadka labeebshaha iyo kuwa oo ah alcabiid addoommada addoommada kuwaas marka dhammaan waxay noqonayaan qafaalka lasoo qafaalay addoommo wa darbu nuucna laa yariiqu addoon kuma noqdo binafsi sabyi qafaalka naftiisa dadna marka lasoo qabto addoomma hore ka noqon maayaan horey ka noqon maayaan waa in imaamku yidhaah addoommaan ka dhigay si kale ku noqon maayaan wahum kuwaasu alrijaalu waa ragga albaaliquuna qaangaarka alaxraaru alcaaqiluun waa afar shardi alrijaal rag waa inay yihiin albaaliquuna waa inay qaangaar yihiin alaxraar waa inay xor yihiin ilaa addoommadii qaybta kalean ku darnaye alcaaqiluun waa inaysan waalnayn ilaa majaaniinta waxaan ku darnay kuwa kale labada shardi sharaxaynu kugu daraa alaxraar alcaaqiluun marka afartaa shardiyaa laga rabaa kuwaas qabashada lasoo qafaashay addoommo kuma noqdaan walimaamu madaxweynaha muslimiinta walimaamu imaamkii muslimiinta mukhayarun waa mid khiyaar la siiyey fiihim kuwaas lasoo tilmaamay oo ah alrijaalu albaaliquuna alaxraaru alcuqalaa amase alcaaqiluun kuwaas imaamkaa khiyaar u leh walimaamu imaamka mukhayarun waa mid khiyaar loo geliyey fiihim kuwaas rijaasha qaangaarka bayna arbacati ashyaa ashyaa afara dhexdood ayaa loo khiyaar geliyey xugun kasta oo la yidhaha imaamka aan khiyaar leh khiyaarkiisu maslaxuu ku xidhan yahy maahan sida asaga la fiicnaata waa sida muslimiinta maslaxadda ugu jirto aa waajib ku ah xugun kasta oo sharcigu ku yidhaahdo imaamkaa iska leh maslaxadda muslimku ka fiirina bayna arbacati ashyaa shayaalo afara dhexdood ayaa la khiyaar geliyey alqatlu dil walistirqaaqu addoonsi walmannu galladaysi iyo walfidyatu furasho bil maali maal lagu furto aw birijaali rag lagu furto afartaasuu khiyaar u leeyahy inuu yidhaha hala laayo waa dadkii dagaalyahanada ahaa muslimiintuna hadda baahi hub gaara hub ay ka helaan iyo dhaqaalo midna uma baahna waa iska roon yihiin muslimiintii waxaa la soo qabtay dagaalyahanadii gaalada oo haddii la sii daayo berri aan waxa weeyaan laga badbaadayn maslaxaddii u arkay ha la laayo dhammaan hadduu yidhaha waa la layna waa la laynaa dhammaan waa in la labayo khiyaaru u leeyahy tan kaleetana waa inuu addoommo ka dhigo dad xoog badan oo aad u xoog badan oo shaqo badan weeye laakiin dad caqli badanna maahan dad dagaalyahanaana maaha marka dadka nuucaasa waa inuu yidhaha addoommaha laga dhigo muslimiintaa shaqaale u baahan muslimiintii waxay ku mashquulsan yihiin jihaad beerahoodiyaa falid raba dukaamadiyaa gadid raba baqaaradiyaa joogid raba xooliyaa ilaalin raba waxaana la rabaa muslimiintii inay firaaqo u soo helaan jihaadka marka waxaa la leeyahay iyagaa addoommaa laydinka dhigay shaqadaasaa loo diraa si muslimiintu firaaqo ugu soo helaan cadowga difaaciddiisa marka kuwa caqliga badan aan lahayn een dagaalyahanadaan aan ahayn xoog galo shaqada badan kuwaasoo kale addoommuu u leexina walmannu galladaysi waa dad caqli badan xikmad badan xaliimnimo lagu yaqaan iyo dulqaad dadka nuucaasa marka la qabto sidii humaamat ibnu uthaal nabigu u sii daayey oo kale boqor dhan ayuu ahaa waa uu qabtay ciidankii nabigaa soo qabtay masaajidka tiirkiisaa lagu xidhay haye nabigu wuxuu idhi humaama bal warran maxaad haydaa maanta halkaasaad ku xidhan tahay wuxuu idhi wax dhibuhu ma jiraan kayraan hayaa haddaad iddisho kollayba gacantayda rag badanoo muslimaha ku maqan waxa weeyaan oo haddee waana la ii aari doonaaoo rag nin laga dambeeyaan ahay haddaad iddaydana nin abaal guda karaan ahay markaa dhib ma jiro nin raga unbaana nabigu hashiisii u soo lisay caanuu ka dherjiyey waa ka tegey maalinkii labaad haye u humaamow bal warran tiirka masaajidkuu ku xidhan yahay qur-aanka waa maqla waana fahma macnihiisa ilaa waa carabi carabtaan joogta maahanoo carabigoodii lagu cayaaray waa carabtii fusaxada aheed oo qur-aanka luqaduu ku soo degay ku hadlayday marka haye kaasuu leeyahay dhib ma leh daad idishana kollayba ragga unbaa iga dambeeya daad idaydana nin abaal guda karo waa ahay maalinkii dambe nabigu wuxuu ihi xarigga ka jar xarigga ka jar sii daay waa boqor dhan mana islaamin marka wuu ogaanaa in hadalku run yahay waa dhaqaaq oo iska teg markuu tegey oo uu arkay wax daba socda inaan la arag uu yidhi alla ilah waa lagu sii daayo adoo intaad og tahay sameeyey markaasuu soo laabtay ashhadu an laa ilaaha illa allah washhadu anna maxamadan rasuulullah tawxiidka ku dhawaaq markaasuu rasuulka ilaahayow anuu cumraan u socday markii ciidankaagu soo qabta cumradaydii ma iska aadaa mise hadda waa laabtaa waagaas ila gaalahan ila gaaladu waa nabi ibraahim diintiisii wax ka haysteen waa xaji jireen waana cumraysan jireen nabigu cumraysuu yidhi calaa diinillaahi ku cumrayso waa tegey ninkii ugu horreeyoo la galay kacbadu ahaa labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wanicmata laka wاlmulka laa shariika laka ma dhihi jirin ayagu intaas dambe labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka markay yidhaahdaan ay dhihi jireen ilaa shariikan tamlikuhu wamaa malaka ilaahayow shariik malihin hal midoo yaraa shariigaa jira oon xoogaa kuugu darno isaga laftigiisu ma madax bannaana adaa iskale asag wax male waa mid yaroo adiga ku hoos yimaada ilaah yarow ah saasay dhihi jireen isaga waa ka daayey markuu ka daayey carabtii quraysheed oo dhan hal mar soo yaaceen aleer qabta ninka saabica ah oo diintii aabbayaalkiis ka leexday saas unta u fiiri asagoo yasaya oo ilyarada ka fiiriyey uu yidhi faan badnidinaa may taqaanaan boqorkii yamaamaan ahay ilaahay baan ku dhaartay haddaan tago qofka inkugu dambeeyana uu nebi maxamed raaco inaan xabad qamardiyuhu iniin imaanayn labayk allaahuma labayk saa laynaga daaya wallaahi inaan qamardi la arkayn hadduu tago waa tegey markuu tegana qamardigiu ka jar ilaa ay nabiga u soo dacwoodeen rasuulka allah haa diintaba ha lagu kala taga qaraabanimaa naga dhaxayda carruurtii waa seexi weyne gaajo nagala hadal ninkaas aduu kurraacsan yahe humaamaa waa naga jartay biilkiiya hadda waa gaaladii birta laysku hayey nabigu talahal u sii daa dadka waa naaraa laga badbaadina wixii naxariis waa lagu fiirina si walba waxaan midkan seefta loo sito cadownimo maaha wax loo dilaa waxa weeyaan diinka allaa laga wareejina soo ma jeedi diinkiiu diidan yah diinkiiu hortaagan yah ilaahay baa laga caabudi laaya laakiin qofka haddii lagu badbaadi karo raxmad raxmadaa luba lagu badbaadina fiiri badalkii waa loo soo daayay marka sidaas wey marka qofka la isleeyahay haddii abaal loo galo abaal waa gartaa waa la sii dayna waa la sii daynayaa kaasoo kale marka almannu galladaysi weeye walfidyatu madax furasho in laga qaato bil maali lagu furto aw birijaali rag maxaabiisa gaaladii naga haysa waa laydin sii daynaa intaas soo daayaa laleey hadday qof haystaan muslim ah in laga soo daayaa waajiba haddii maxaabiis laga qabto waa lagu gadanaa haddii aysan naga haysanna maalaa lagu gadanaa maal keenaa laleeyahy maal keena maalkaasna waa lagu xisaabtamay ragga la sii daynayo iyo maalkaas cuduudda laga helaayo uu isku miisaana imaamka muslimiinta waxaan rabaa inuu isku miisaamo intaasoo hantiya dad ka heshaan intaasoo hubgadaydaan intaasoo ciidan diyaari kartaan ayaga waxaad sii daydeenna waa intaas haba idin kama qaadi karaan waree naga gato haddii laakiin wax yarood maalahaad qaadata iyaguna waa kaa badan yihiin wakaasay berri inta qaateenna maalka adiga isku kiin darsadeen xikmad maahan waxaa la rabaa inaad fiirido meesha maslaxadda muslimka ku jirto meeshaas inaad fiirido yafcalu imaamku waa samaynaa min daalika madkuurkaas waa afartaas maa kiiyuu samaynaa fiihi dhexdiisa almaslaxatu danta muslimiintu ku jirto haddii danta muslimiintu u caddaa weydana xabsiyuu gelinaa marka dadka xukamadahu la tashana dadka ahlucilmiga dadka cuqalada dadka indheergaradka dadka dagaalka yaqaan kuwaasuu la tashana marka ilaa maslaxaddu ay u caddaato go-aanka gaarima waman aslama qofkii islaama qabla alasri qafaalka ka hor axrasa waa ilaalina maalahu maalkiisa wa damahu dhiiggiisa wa siqaara owlaadi iyo carruurtiisa yaryar gaalada qofkii ka mid ah intaan la qaban islaama saddexdaas ayaa u ammaangelayda oo uu ilaalina maalkiisa lama qaniimaysan karo naftiisa lama dili karo carruurtiisa saqiiradana lama taaba karo waa saddex wey saddex wey saddexdaas waa u nabadgelayaan waman aslama qofkii islaama qabla alasri qafaalka ka hor axrasa ay casama waa ilaalina biislaamihi weeye casama waa ilaalinaa biislaamihi islaamnimadiisa wuxuu ku ilaalinaa maalahu maalkiisa lama qanimaysan karo wadamahu dhiiggiisa lama dili karo wa siqaara owlaadi carruurtiisa saqiirada carruurta qaangaarka maya carruurta qaangaarka waa gaar mana ku badbaadayaan aabbaheena islaamay ama hooyadeena islaamtay laakiin qofka kaloo islaama hooyo iyo aabba intaasa u badbaadayda lama taaban karo wa yuxkamu waa loo xukminaa lisabiyi saqiirka bilislaami islaamnimo cinda wujuudi alaaati asbaabin cinda wujuudi waaxidin min alaaati asbaabin wey saddex sababood mid ka mida marka la helo maahan saddexdaba in la helo waa cinda wujuudi waaxidin min alaaati asbaabin saddex arrimood mid ka mida marka la helo carruurka sabiga ee gaaladu ay dhaleen muslimnima loo xugmina wa yuxkamu waa loo xugmina lisabiyi carruurka bilislaami islaamnimo cinda wujuudi alaaati asbaabin cinda wujuudi waaxidin min alaaati asbaab saddex sababood mid ka mida helidda la helo agteeda an yuslima waa inuu islaamo axadu abaweyhi labadiisii waalid mid ka mida mid ka mida waa inuu islaamo ko haddii mid ka miduhu islaamo kaasaa lagu xugmina maxaa islaamka lagama sarreeyo islaamka weligiis isagaa sarreeya marka midka islaamayu raaca muslimuu noqona tan labaad oo yasbiyahu inuu soo qafaasho muslimun qof muslim ah munfaridan xaalo uu yahay mid ka kali ah can abaweyhi labadii dhaleen labadii dhaleen isagoon la socon qof muslima hadduu soo qafaashana muslimnimaa loo xugmina labadii dhaleenuu ka kali yahay waxaa loola jeedaa isku ciidanna kuma socon isku qaniimana kuma jiraan haddii ciidankan geeskiisa saqiirka laga qabto aabbe iyo hooyo mid kamidana dhinaca kale uu joogo waa isku mid markaas addoonu noqona waxaa la rabaa keligiisa carruurkan ama ciidan gaara laga dhex helay ama meel gaara labadiisii waalid mid ka miduhu ciidanka laga ag helay iyo meesha lagu soo qabtay midna ma joogin waayo markaasnana saabiga soo qafaashay maadaama muslim isagu raaca ow yuujada in la helo laqiidan xaaluu yahay mid meel lagu tuuray meel laga soo qaaday laqiidan ay malquudan meelha lagu tuuray mid meel laga soo qaaday isagoo ah fii daarilislaami daarulislaam dhexdeedana laga helo meel muslim degan yahay carruurkii laga helo muslimaa loo xugminaa gaal shaqo kuma leh daarulislaam hadday daartu tahay daarulislaam waxaa la yidhaha meesha shacaa'irta islaamku ka muuqato salaada laga adimaa waa laga aqimaa gabdhaha xijaaban waxa weeyaan diintii islaamka dhaqankeeda waa ka muuqataa wax ka mid ah shacaa'irtii shacaa'irta muuqatana gaalo idan loogama soo qaadan saasaa la yidhaha daarulislaam ta gaalo loo taga lama dhihin aan adimanno salaada ma la dhihin aan aqimanno lama dhihin gabdhuhu indhashareer noo qaateen ama noo xijaabteen lama dhihin aan ciid tukano lama dhaho kitaabaha aan akhrisanno lama dhaho wax gaala fasax loogama qaato shacayrta waa la yska muujina gaalada joogtaana ma muujin karto gaalnimada ilaa muslimiinta meesha joogta idan inay ka hesha maahan markaas daarulislaamaa layidha haddii meesha laakiin shacayrta islaamku waa muuqataa laakiin gaaladaa laga idan qaataa daarulkufriya laydha markaas haddii gaalada shicaarkeeda ay muujido ayagoon muslimka waxba weydiin muslimkuna ayaga idanka ka qaadanaya daarukufriyaa laydhaha labada mar walba waxa la rabaa qolada idanka laga qaadana waxay sheegaan oo kale sheekhulislaam ibnu temiya uu sheegaa magaalo aan qolana qola idan ka qaadayn gaaladuna gaalnimadooda iska muujayn muslimiintuna muslimadooda iska muujayn mid mid u martiyo aan la arag xugun guud lama sii karo qof walba xukunkiisuu leeyay xugun guud lama sii karo markaas marka caruur kasta oo laga helo waddooyinka iyo dhulka muslimku degan yahay waa muslim bal waxay yidhahdaan culummadu xataa haddii laga helo haddii laga helo meel muslim iyo gaala isla degan yihiin waxaa lagu daraa caruurkaas muslimiinta maxaa yaele islaamnimada iyadaa sarrayda lagama sarreeyo faslun fii axkaami salabi furka axkaamtiisa iyo wa qasmi alqaniimati qaniimada la qaybinteeda baabkan wuxuu ka hadla fasalkan furka furka waxaa la yidhaha gaalka dagaalamayey wuxuu sitay hubkii uu ku dagaalamayey gaadiidkii uu ku dagaalamayey dharkii uu sitay sahaydii iyo saadkii uu sitay kuwaasaa waxaa la yidhaahdaa salab waa furka waxaa la yidhaha qofka laga furto marka la qabto ama la dilo ama la dilo faslun fii axkaami salabi furka axkaamtiisiiu fasalu yahay iyo wa qasmi alqaniima waman qof kastoo qatala dila qatiilan gaal la dilay ucdiya waa la siinaa salabahu furkiisa nabiga saas xukmiyey sala allahu calayh wasalam man qatala qatiilan lahu calayhi bayinatun falahu salabuhu xadiiska saxiixaynka man qatala qatiilan lahu calayhi bayina qof alla qofkii gaal dila markhaatina u haystaa furkiisa isagaa iskale hadduu hubkuu ku dagaalamayey wixii dhara oo uu xirnaa kiishadda iyo xoogaa saadka ugu jira gaadiid hadduu wato hal farasuu ku dagaalamayey maalan hadduu dhowr faraska marmana laba faras la isku xidhaa oo mid jambiye ladhaahayra faraska uu saaran yahay midaa dhinaca looga xidhaa kaasna asaga hale laftigiisa wax ka badan lama ogola laga yeeli maayo afar farasaan wata laba faras maxaa yeelay afar qof kuma dagaalami karo marka hubka uu ku dagaalamayo gaadiidka uu ku dagaalamayo iyo labiskiisa iyo waxaas wey qofkii dilay yaa iskale waman qatala qofkii dila qatilan gaal la dilay ucdiya waa la siinaa salab waxaa la rabaa inuu dilo keligiisa hubkii muslimiintu hadduu iskaga dhaco ciddii shayn lahay qaniimadii ka mid ta laakiin uu asagu dilaa la rabaa qofkan waa isbiimeeyey cadowgaasuu muslimka ka kaafiyey khalaas waa la siina waxaana la rabaa inuu ama dilo ama uu gaarsiiyo heer uusan dagaalami karin maalan labada gacmooduu ka jaro isagaa iskale ama labada lugooduu ka jaro ama wuxuu sameeyey lug iyo gacanuu ka jaro ama indhuhu ka ridi khalaas ama barlaysu ka dhiganta dhabarka kala jebiyo waa la siina laakiin hal gacan hadduu ka gooyo la siima maxayl gacanta kaluu wax ku dila ama hal luguu ka jaray laga yeelima waa inuu gaarsiiyo heer uusan dagaalami karin oo dhibaatadiisa uu muslimka ka kaafiyo wa tuqsamu waa la qaybinaa alqaniimatu qaniimada marka qofkii asagu gaal si gaara u dilay la siiyo furkiisa qaniimadii guudaa la qaybinaa marka wa tuqsamu waa la qaybinaa alqaniimatu qaniimada bacda daalika bacda ikhraaji salabi marka furka laga bixiyo ka gadaal calaa khamsati aqmaasin shan meeloodoo isla eg shan meeloodoo isla ega qaniimada laga dhiga fa yucdaa waxaa la siinaa arbacatu akhmaasihaa shan meelood afar ka mid ah liman qofkii shahida xaadiray alwaqcata goobtaas dagaalka qofkii goobtaas dagaalka xaadiray oo u yimid inuu dagaalamo walow yuusanba dagaalamin qofkii goobtaas u yimid inuu dagaalamo ka mid ah dadka muslimiinta oo dagaalama yuusanba dagaalamin maxaale waxaa dhici karta in la yidhaha saadka waardiye saadka waardiye haddii saadka waardiye la yidhahdo maanta lama sida loo dagaalamaya qaniimo la keeno qof dagaalamayo la mid marka qof kastoo goorta yimid oo dagaal u yimid waxbuu ku leeyahy qofkaan asagu dagaal u imaan laakiin dagaalamaana waxbuu ku leeyahy dagaal uma imaan ninaa soo kiraystay wuxuu wataay gaadiid midda mujaahidaa yidhi alaabta iiqaa dagaalkan ku galaa isagaa marka waa la soo kiraystay markuu meeshii yimid oo cadowgu arku yidhi maxaan anigu dhowranaya maa wax ka celiyo waana muslim waxbuu ka celiyey waa la siina waa la siina dagaal marka hore maan maan dib uu ka dagaalamo marka waa la siinaa labadaba fa yucdaa waa la siinaa arbacatu akhmaasiha shan meelood afar meelood liman qofkii shahida xaadiray alwaqcata goobta dagaalka wa yucdaa waa la siinaa lilfarisi qofka faraska ku dagaalamaa alaaata asumin saddex nasiibaa la siinaa weli raajiri kii lugta ku dagaalamaya sahmun hal nasiib qofka faraska ku dagaalamaa waa tigniko farasku wax weynu dagaalka ka joogaa marka wuxuu jebinayaa oo cadowga u geysanayaa waxaan qofka ifentariga ama lugta ku dagaalama uusan u geysan karin faraskaanna asaga qarashuu ku fadhiyaa waa uu quudiyaa dhaqaala uga baxa saddex qof oo lugaynayda intay dagaalka lagu siiyo markii isagana la siina faraska laba nasiibu leey isaguna hal nasiib saddex nasiibuu qaadaa qofka faraska ku dagaalama faraska maan faras loo soo diyaariyo qarashka laga baxshay loo soo dhiibaye asagaa iskale oo dagaalka ku soo aaday wa yucdaa waa la siinaa lilfarisi qofka faraska ku dagaalamaya alaaatu ashurin saddex nasiib waliraajili qofka lugta ku dagaalamaya sahmun hal nasiibaa la siina walaa yusamu nasiib la siimaa ilaa liman qof maahane istakmalad ay u dhammaystiratay fiihi qofka khamsu sharaa'ida shan shardi qofka markaa qaniimada la qaybsanaa nasiib la siinaa shan shardi waa in laga hela shan shardi qof aan laga helin nasiib la siimaa xoogaa yaraa imaamku u iska siinaa faramaris xoogaa ayuu siinaa oo aan nasiib qof la siiyo dhammayn mana la qadinayo maadaama goobtii muslimka uu yimid uu wax ka dagaalamay waxbaa la siinaa laakiin la siimaa inta qof la siiyo qofaan shan shardi laga helin alislaamu kan ugu horeeya waa islaamnimo alislaamu islaamnimo ee gaal hadduu meesha joogay cadowga nala riijiyey dagaalka wax ka galay nasiib la siima nasiib la siima xoogaa adugu haddee muslimnimadu muslimiinta waxaa lagu yaqaan dad wanaagsan dhaqan wanaagsan wax bixiya si loo soo jiido xoogaa ayaa imaamku iska siina la xoogaagaas qaado waa fiicanta islaamna fiicanaa tahay laakiin nasiib la siima hadduu cadowgii nala jebiyey xoogaa faramarin waa la iska siika walbuluuqu qaangaar caruur yaroo xoogaa muraahiq ah aa dagaalka galay oo muslimiinta ka mida gaaladii waxbuu ka dilay la siimaa nasiib maxaa la jihaad kuma waajibin hadduu raba iska tegi karay xoogaa yaraa la siinaa walcaqlu mid waalan waxba la siimaa oo nasiib ah nasiib la siima duu asagiyo waalan xoogaa uu gaaladii nabar geliyo oo nala joogay xoogaa weligiisaa loogu dhiibi karaa la dhihi karaa ninkaas dee muslimiinta waa anfacaya xoogaagaas bal ku dadaweeyo ku bil laakiin nasiib ma leh walxoriyatu xornimo addoon hadduu yahay xoogaa waa la sii karaa laakiin maya nasiib ma leh wadukuuratu labnimo gabadha dagaalkii ka qayb gashay waajib kuma ahayn gurigeeda wa iska joogi kartay maadaama ay wax qabatay xoogaa ayaa la siinaa laakiin nasiib maya fain iqtalla hadduu dhimanaado shardun shardi shardigoo min daalika kaas ka mid ah shantaas shardi oo la soo sheegay haddii wax ka dhimanaadaan waxbaa ka dhimanaaday shantii shardi rudiqa lahu wax yaraa la siinaa radqiga waxaa la yidhahdaa alcadaa'u alqaliil sharaxaynin dhigaye alcadaa'u alqaliil aa la yidhahdaa rudiqa lahu wax yaraa la siinaa walam yusham lahu nasiib oo sahmiya la siima sahmi la siima way maxaa soo haray qaniimadii shana loo qaybiyey afar meelood khaanimiintii qaniimaystaa la siiyo mujaahidiinta ahaa hal meelaa soo hartay meeshii shana loo sii qaybina waclamuu ana maa qanimtu min shayin fa ana lilaahi khumusa waa aayaddaas aayaddaasuu shantay sheegtaa loo qaybinaa wa yuqsamu waa loo qaybinaa alkhumusu khumuskii calaa khamsati ashurin shan meelooda loo sii qaybinaa shan nasiib sahmun hal nasiib lirasuulilaahi u sugnaaday sala allahu calay wasalam waqtiguu joogay eelkiisii xaasaskiisa uu ku biilaayey asagaa la siinayay yusrafu waxaa loo leexinaa bacdahu rasuulka ka gadaa lilmasaalixi danaha muslimiinta lagu bixinaa qaadiyaalka la siina qaadiyaalka kuwa ciidanka iyo kuwa shacabka labadabaa la siina qaadiyaalka dadka kala xugmiya amase qaadiyaalka ciidanka kala xugmiya labadaas qudaadaas aa la siina qudaadaasaa la siina dhufaysyada ayagana furimaha furimaha meelaha ah ayagana culaysyadu ka jiro ayagaasna waa lagu xoojinaaho wixii ay u baahan yihiin ayaa lagu xoojina marka masaalixda muslimiinta lagu bixina wa sahmun hal nasiibna lidawil qurbaa qaraabada kuwa u saaxiibkaa la siina waa qaraabadii nabiga sala allahu calay waslm waa dadkii sekada laga xaaraamtinimeeyey halkaana ayaga bedel laga siiyey dadka sekadu xaaraam ka tahay banu haashimi banu mudalib wa sahmu nasiibna lidawil qurbaa qaraabada kuwa u saaxiibkaa u sugnaaday wahum kuwaas qaraabada banu haashim wa banu mudalib weeye oo mu'miniinta wasahmu nasiibna lilyataama agoonta muslimiintu u sugnaaday wasahmu nasiibna lilmasaakiini danyartu u sugnaaday wasahmu nasiibna liabnaa'i sabiili musaafiriintu u sugnaaday meelaa la dhigaa musaafiriintaasaa iska leh faslun wa yuqsamu waa la qaybinaa maalulfay-i maalka fay-a la yidhahdaa haniimada mar fay waa lagu magacaabaa laakiin mar haddii la kala qaaday fay-a min faa-a iyo fi-u waawe fay-an faa-a waa bimacnaa rajaca waxaa loola jeedaa waa maalka gaalada ilaahay ka soo celiyey maalkaas marka fay-a la yidhaha waa maalka aan dagaal iyo faramaroojin gaalada looga qaadin xoog iyo faramaroojin iyo fardo iyo geel iyo tignico iyo efenter midna loogama qaadin saddex shayba waa noqon karaa ayagaa hantidii meel uga cararay inta cabsadeen culays la saaray la hareereeyey ayadaan wax dagaalu dhicinay carareen maalkaas fay a la yidhaahdaa qaniimo lama yidhaah tan labaadna waxay tahay jisyada gaalada muslimiinta ku hoos nool oo muslimiintu naftooda iyo maalkoodaba ilaalinayaan oo xataa gaalo kale hadday soo weerarto laga difaacayo gaaladaas jizyada laga qaadana fay a la yidhaahdaa waxaa kaloo fay la yidhaha ganacsatada gaalada wadanka imaanee canshuurta laga qaado cushura laga qaada ganacsatada gaalada oo wadanka ganacsiga u imaanayda toban a loo qaybina hantiday hayaan hantidaas qiimaheeda haa meeqaad hantiyaad wadaan meeqay ku fadhidaa boqol kun oo doolar toban kuna laga qaada sagaashan kun aa loo nabadgelina cushuraa la yidhahdaa toban meelood meelaa laga qaadaa waa canshuur hadda maanta muslimiintaa laga jafaa canshuurtaas gaal lagama qaada amase gaal iyo muslim isku midaa laga dhiga wadamada gaal gaal iyo muslim ukrada ahaadee qofkii ganacsadaha keenaa leey marka gaal iyo muslimna isku mid in laga dhigaa sax maaha afa najcalu muslimiina kalmujrimiin maa lakum kayfa taxkumu xugun xumaa sax ma isku mid in lagama dhigo waxaa la rabaa muslimka la nabadgeliyo seke laga qaado ayaga sekaa lagu leeya ayaga laakiin gaal seke ma bixinaye asaga cushuraa laga qaadaa oo canshuur ah saasaa saxdii faslun fii qasmi lfay fay-a qaybintiisuu fasal yahay calaa mustaxiqihi dadka mutay loo qaybiyo wa yuqsamu waa la qaybinaa maalulfay maalkii fay-a markaa saddexaan sheegnay hantidii gaaladu ka carartay iyo jisyadii iyo cushru tijaaradii tijaarada wixii laga qaado saddexdaasaan ka dhignay wa yuqsamu waa la qaybinaa maalulfay maalka fay-a calaa khamsi firaqin shan qayboobaa loo qaybinaa shan a loo kala qaybinaa yusrafu waxaa lagu bixinaa khumusu shan meelood meel ka mid ah calaa man dadkii yusrafu lagu bixinaayey calayhim korkooda khumusulhaniima haniimada khumuskeedii shantii waclamu ana maa qaniimtu min shayin shantiiyaa lagu bixinaa oo qaybtii nasiibkii rasuulku lahaa sala allahu calay wasalam kadibna masaalixda lagu bixinaayey iyo qaybtii qaraabadiisa iyo qaybtii agoonta qaybtii masaakiinta qaybtii masaafiriinta marka intaas xagga la dhigaa afaraa soo haree marka wa yucdaa waa la siinaa khamsatu akmaasi fay-a khumusyaalkiisa afar ka mid ah lilmuqaatilati ciidanka dagaalamo heeganka ciidanka heeganka oo diyaarsan oo diiwaansan oo u qoran imaamka oo mushaariga ah kuwaasaa la siinaa kuwa mushaariga oo mutadawiciintaan ahayn iska diyaarsan oo qoran oo shuruuddii leh muslimnimada iyo mukalafnimo iyo xorriye iyo caafimaad leh kuwaasaa la siinaa kuwaasaa la siina wa fii masaalixi lmuslimiina danaha muslimiintana waa lagu bixinaa hubkaa lagu soo gadaa hub ayaa lagu soo gadaa dhufaysyada iyo meelaha xuduudaha ciidamada joogaa lagu xoojinaa tignikaa lagu soo gadaa tignikadii horaa lagu samaynaa waxaa imaamka la rabaa muslimiinta dantooda iyo difaacooda inuu uga shaqeeyo xoolahaas faslun fii axkaami ljisyati canshuurta gibirka axkaamtiisa fasalkiisi weeye jisyada waa canshuurta gaalka muslimka ku hoos nool laga qaado dadka gaalada ee muslimiinta hoostooda ku nool oo xukunkooda ku hoos nool waa gibirka laga qaado ama jisyada laga qaado faslun wa sharaa'idu wujuubi ljisya jisyada waajibiddeeda shardiyaalkeedu khamsu khisaalin waa shan arrimood albuluuqu qaangaa carruur saqiira la dhihima jisye ka dhiiba saqiiradooda waxba ka dhiibi maayaan waxba lagama qaadayo saqiiradooda waalcaqlu wax waalan laga qaadi maa jisyo dadka waalan oo gaalada gaaladu haysato jisye ka dhiiba la dhihima waalxorriyatu xorrimo addoommadooda jisye lagama rabo addoommadooda lagama rabo wadukuuratu labnimo dumarkooda wax jisyaa laga qaadi ma karo dumarku guryahay joogaan ma shaqeeyaan ma laga qaadi karo wa an yakuuna min ahli اlkitaab yahuud iyo kirishtaan mid waa inuu yahuud iyo maraykan oo kale ingiriis oo kale talyaani qoladan hadda yahuudda baytmaqdiska haysata qolooyinkaasoo kale waa inuu yahuud ama kirishtaan ow amase miman dad waa inuu ka mid yahay lahu ay u sugnaatay shubhatu kitaab kitaab shubhadiis waa majuusada kalmajuusi yidhi dabcaabudka majuusadii reer hajara waati nabigu ka qaaday sunnuu bihim sunnata ahlilkitaabna waa la wariyey nabiga waa laga sheegay xadiiskaas maan xoog badno sunnuu bihim waxaad kula dhaqantaan oo aad sunno uga dhintaan sunnadii ahlukitaabkao jizye ka qaaday majuusadii reer hajara nabigu waa ka qaaday marka waman lahu shubhatu kitaabin kalmajuusiyi dhe miaalkeeda meeqaa laga qaadaa horta sanad wey waxa laga qaadaa sanad weeye wa aqaluljizyati jizyada inta ugu yar diinaarun waa hal diinaar hal sano markuu joogaa laleeyahy hal diinaar bix fiiri hal diinaar bix hal diinaar waa afar garaam iyo ruuc dahab waa sanadkiiba wa fii kulli xawlin wa aqaluljizyati jizyada ugu yar waa midka marka tabarta yaroo faqiirkaa oo laakiin shuruuddii laga helay kaasaa laleeyahy hal diinaar sanadkii keen wa aqaluuljizyati jizya inta ugu yar diinaarun waa diinaar fii kulli xawlin sanad kastaba wa yuukhadu waa laga qaadaa min almutawasiti midka dhexdhexaadkaa diinaaraani laba diinaar qofka aan qanigana ahayn faqiirkan ahayn waxaa laga qaadaa laba diinaar laba diinaaraa laga qaadaa waa min almuusiri qofka qaniga aho gaalkaana arbacatu danaaniira afar diinaaraa laga qaadaa hadduu yidha anuu faqiir aan ahay hantidiisi aysan muuqan faqiir weeyaa la leeyahy markhaati haddaan loo hayn warkiisaasaa la yeela ma tihid iyo waa laga xiraa iyo la yeelima wayajuusu waxbana markaa fiiri wayajuusu waxaa u bannaan imaamka tan waajib maahan imaamku waa yeeli karaa wayajuusu waxaa bannaan an yashtarida inuu ku shardiyo calayhim korkooda addiyaafata martiqaad fadlan faadilatan xaal ay dheeraad martiqaadku ka tahay can miqdaariiljizyati jizyada qadarkeeda wuxuu leeyahay muslimiinta mujaahidiinta ahee socda martiqaaday inu ku leeyihin haddaynu ku soo hoydaan fuqaraduna kuma jiraan aqniyadiinna iyo kuwa dhexdhexaadka labadaas bis wey laga yeeli maa muslimiinta mujaahidiinta inay fuqarada gaalada ku hoydaan hala dhib wey qofkii marka wuu arkayaa in aad loo dhibayo mana awoodaan ilaa ciidankan oo iska wareega bishiiba afar goor inu soo hoydaan dhacad marka fuqarada laguma laha martiqaad laakiin kuwa dhexdhexaadka iyo aqniyada laga rabaa saddex maalinna martiqaad lagu leeyay markii loo yimaado saddex maalin badan haddii saddex maalin ka badan iska joogaan ciidanku tegi diidaan waxba kuma leh dayga tagu leey saddex maalin weeye martiqaad marka hadduu saddex ka yar ku tagaana sidii la rabayba waa marka imaamku wuxuu dhihi karaa ciidanka muslimiinta mujaahidiinta socda iyo muslimiinta kaleba ee martida ah waa inaad marti qaadaan waa dhihi karaa hadduu rabana waa ka dayi karaa wayajuusu waxaa bannaan an yashtarida inuu ku shardiyo calayhim gaaladaas korkooda ad diyaafata martiqaad fadlan faadilatan xaalay dheeraad ka tahay diyaafadu can miqdaari ljisya jisyada qadarkeeda wayatadammanu wuxuu koobsanaa caqduuljisyati jisyada gunideeda arbacata ashyaa afar shay marka jisyada lagu heshiiyo afar shardi ah soo hoosgelayda afartaas waa in laysla gunto o laysla saxiixaa afar shay an yu-adduu inay gutaan aljisyata jisyada jisyadaas inay gutaan waa inuu yidhaha jisyadaad gudanaydaan iyaguna ay yidhahdaan waa aqbalno wa an tajriya waa inay ku dareersato calayhim korkooda axkaamulislaam waxa xugunkaa ee maxkamadda iyo qaduuna waa islaamka maxkamadda islaamka usoo xugun tagayaan hadday sameeyaan wax iyagu xaaraamnimo ay ka aaminsan yihiin xuduudda allaa laga oofinaya sida sinada sinada dhammaan waa laisla ogolyahay inay xaaraamto asaalatu haddii marka ay sinaystaan sidii muslimka loo xugmina xuduudda muslimkaa la marsiina kamrada hadday aaminsan yihiin waa xalaal ma muuji karaan waa laga daadina hadday muujiyaan haddaysan muujinay gurigooda ku jiraan lagama daadi karo lamana raadi karo qofkii ka daadiyo muslimiinta ka mid ah dhaqaale laga qaadi maaho qamro qiime ma joogto oo lama dhihi karo gud laakiin waa dembiilo ilaahay buu caasiyey saas darteeda qaadigu waa ciqaabi kara muslimiinta ha muxuu gurigooda u gela oo uga daadina ayaguna ma soo muujin karaan ma soo muujin karaan marka axkaamta islaamku waa inay ku dareersato wa anlaa yadkuru waa inaysan ku sheegin diin alislaami diinta islaamka ilaa bikhayrin maahane diin meelaha la arko iyagoo xamanaya islaamka oo le diin oo imtixaana weeyo jisyaasaasna lakaga guraya waa diin ayada dhama gumaysiyo diin maahano ma saxno waxaanu yo iyo ayagoo le haddii la arko waa cadow xarbiya ballankiina waa ka bixin waxaa la rabaa wax aan qayrahan oo diiniyaho nabadgeliyaa iskaga hoos noolaanaydo wax ku taabaaya la erag xataa gaalo kale kuma soo duuli karto gaaladan oo muslimiinta ku hoos nool hadday ku soo duusho waa laga celaa fiiri marka waa inay yidhahdaan diin fiican waayo haddii kale ay iska aamusaan haddaysan ammaanayn laakiin inay caayaan laga yeelima waa allaa yafcalu waa inaysan samayn maa shay shaygaasoo fiihi shayga dhexdiisa dararun dhib uugu jiro cala almuslimiina maxaa loola jeedaa sida jawaasiis gaalada xarbiga ay jawaasiistoodii ay baalgelinayeen ilay annaga noo imaada annaga meesha degane ka ilbuuxsada furimaha fiiriya ciidanka fiiriya meelaha ay ka degan yihiin fiiriya maya ama waxa weyn kirishtaannimadii la qaydyahay in allaha haaliu alaaa ay leeyihin gaalnimadii iyo shirkigii ma ay muujinayan lama ogola shirkiga ma muujin karaan gaalada xarbigaana sirdoon uma noqon karaan jawaasiistooda ma soo dhowey karaan wa allaa yafcalu waa inaysan samayn maa shay fiihi dhexdiisa dararun dhib ugu jiro cala almuslimiina maxaa lagu garanaa waxaa la rabaa muslimkii la degan yihiin inaysan u ekaan muslimiinta wa yucrafuuna waxaa lagu garanaa bilubsi lkhiyaare dharka la bedelay dharka waxaa la rabaa inay wax ka bedelaan say wax uga bedelayaan waxay wax uga bedelayaan waxay ku torayaan maradooda shay midabka khilaafsan masalan maro gaduudanu wataa hal calaloo yaroo cada halkaas garabka looga tola oo lagu garto hal calaloo yar maala maradu waa gaduud soo maaha calal cad aa lagu tola day caddahayna calal yaroo gaduudan day adugu waxaa la rabaa marada midabkeeda calal khilaafsan in meeshaas garabka looga tolo qof kastoo arka marka waa inu oqoodaa la rabaa isan muslimiinta isku ekayseen saasaa la rabaa calal yaraa meeshaas garabka looga tola wa yucrafuuna waxaa lagu garanaa bilubsi lkhiyaari bitaqyiiri libaasi dharka la bedelidiisa dharka la bedelaa lagu garanaa iyo washadi zunaari dhexdhuuqsiyaa lagu garanaa halkaas waxaa la rabaa suun oo oo mara calal ka samaysan oo oo jurmi weyn leh aa dhexda ku dhuuqsada laleey hoosaan ka xidhayna lagama yeela ilaa hoos muslimkaa ka xirta suunka ayagoo inay dhexda dhuuqsadaan marka maro yaroo oo dun ah oo qiro weyno suun camala markay marada xirtaana alaleeya korka uga dhuujiya halkaasa dheda ayoon cidna ku qasmina hadda iska dhex dhuuqsany meelaha iska taagayna de kuwa weliba kuwa muslima iska dhex dhuuqsan gaaladiina iska dhex dhuuqsanta sidadii u dhuuqsanta waagi hore loogu xidhay isku halmaameenba sidii waagii loogu xidhay waxaad barata waa baaskaa ma ogta sidii uga dhuuqsanta kuwa muslimiin oo cid xira tiri laar hadda dhexda u dhuuqsanta marka zunaarka waxa weeyaan waa khayd haliid ah waa calal oo aad u qiro weyn oo dhexda saas marada korkeeda waar sharaxda ini dhiga hoos ka xirta ma laga yeelaa haday yidhahdaan waa hoos marinaynaa maya laga yeelima wa yumnacuuna waa loo diidaa min rukuubil khayli fardaha inay koraan farduhu waa tignikada ee baabuurta ugu qaalisanay waqtigaas tignikada ama gaadiidka ugu qiimaha badanay aheed ma loo ogola ma loo ogola dameeraha iyo kori karaan iyo wixii kaloo gaadiida laakiin faras maya haddana waqtigan waxaa baabuurta oo qiimaha loo xoogaa wan wanaagsan kuwaasaa loo diida marka halkaa iska joog wallahu subxaana wa tacala aclam sala allah wasalam wbaaraka calaa nabiyina mxamed